أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه باب حق إجابة الوليمة والدعوة ومن أولم سبعة أيام ونحوه هذا midkani baabu xaqi ijaabati اlwalimati walimada ajiibiddeedii xaqeedii ayuu u baab yahay wa dacwati wa baabu ijaabati dacwa yeeridda lagugu yeeray ila alwaliima waliimada lagugu yeeray ajiibiddeedii ajiibiddaa xaqeedii ayuu u baab yahay wa baabu man shaksina waa u baab shaksigaasoo owlama weliimeeyey weliimadii arooska sabcata ayaamin toddoba maalmood welimeeyey wa naxwahu naxwa haada alcadad iyo cadadkaas iyo tiradaas wixii la mid ah toddoba maalmood ama siddeed maalmood welimadii arooska waday qofkaa xukunkiisana waa u baab masaladan masale salafku ay isku khilaafeen ayuu rabaa sheekhu halkan inuu ka bilaabo masaladaasi waxaa weeye xad ma leedahay welimada aroosku maalmo lagu xadeeyey ma jiraan oo sharcigu uu ku xadeeyey bise waa iska furan tahay oo toddoba maalmood iyo siddeed iyo wixii la mid ah welimada arooska waa la wadi karaa imaamu shaafici raximahu llahu tacaala isagu wuxuu leeyahay welimada aroosku waa maalinta ugu horreysa maalinta ugu horreysa weeye walidaalika maalinta ugu horreysa haddii lagaaga yeedho shuruuddiina la helo waa waajib inaad ajiibto maalinta labaad haddii welimadii mar kale lagu soo celiyo in la ajiibaahi waajib ma ahan maalin saddexaad haddii welimadii la sameeyana waa makruuh waaba karaahiyaba sharciguba ma ogola waa calaa madhabi imaam shaafici madhabka imaamu shaafici sidaa weyu imaamu shaafici wuxuu leeyahay welimada aroosku maalinta ugu horreysa haddii lagaaga yeedho waa waajib inaad ajiibto maalin labaad haddii lagu soo celiyo maalintaa labaadi waajib ma ahan maalin saddexaad haddii lagu soo celiyana maalintaas saddexaad waaba karaahiyo mana la ajiibayo laakiin imaamkan imaamu albukhaari raximahu llahu tacaala isagu wuxuu rajaxay waman awlama sabcata ayaamin wa naxwahu toddoba maalmood iyo wixii la mid ah welimada in la wadi karo masalada kaleu sheekhu meesha uga hadli doono waxaa weeye ijaabatu dacwati alweliima welimada dacwadeeda in la ajiibaahi waa waajib waajib weeye in la ajiibo marba haddii welimada lagaaga yeedho arooska in la ajiibaahi waajibu sheekhu marka wuxuu u soo deliishaday masaladii asagu uu rajaxay oo uu leeyahay waman awlama sabcata ayaamin wa naxwa toddoba maalmood iyo wixii la mida welimada arooska waa la wadi karaa wuxuu u soo deliishaday sheekhu wuxuu yidhi walam yu'aqit innebiyu nebigu sala allahu calayhi wasalama ma uusan wakhtiyeynin welimada arooska yowman walaa yowmeyn maalinna nabigu kuma xadidin sala allahu wasalama wabaaraka calayhi laba maalmoodna nabigu sala allahu wasalama wabaaraka calayhi kuma uusan xadidin marka asagu wuxuu deliishanaa bukhaari xadiiskaas oo waman awlama sabcata ayaamin wa naxwahu yushiiru wuxuu ishaari sheekhu ilaa maa akhrajahu ibnu abi shayba waa aharkii uu soo saaray ibnu abi shayba min dariiqi xafsata binti siriin qaalad xafsa waxay tidhi lamaa tasawaja abi aabbahay markuu guursaday dacaa wuxuu u yeedhay asaxaabata saxaabadii nabiga sala allahu calayhi wasalam ayuu u yeedhay sabcata ayaam toddoba maalmooduu dacwada waday oo weliimadii arooska markii aabbahay u aroosay toddoba maalmood ayuu waday weliimadii arooska ayay tidhi xafsa bintu siriin falamaa kaana yowmu alansaar maalintii ansaarta markii la gaadhay dacaa ubayabna kacbin oo aabba u yeedhay wasayda bna haabit wagayrahumaa fakaana ubay wuxuu ahaa saa'iman mid sooman falamaa dacimuu markii raashintii raashinkii ay cuneen dacaa ubayun ubay waa duceeyey maadaama isagu iska soomanaa waa duceeyey wa athnaa waana ammaanay aabbe iyo welimadiisiina wuu ammaanay wa akhrajahu xadiiska waxaa soo saaray albayhaqiyu min wajhin aakhara atama ka taamnimo badan siyaaqan minhu min hada alahar nidaam ka taamnimo badan uu ku soo saaray marka bukhaari markuu ku leeyahay waman awlama sabcata ayaamin wa naxwahu asarkaasuu deliishanaa oo xabsa bintu siriin aabbaheed waa siriine markuu aroosay toddoba maalmood inuu welimadii waday saxaabada nabiguna ay ka qayb galeen toddobadaa maalmood walam yunkir calayhi axad saxaabadii meesha ka soo qayb gashana siriin laguma inkirin oo lama dhiheen war maxay tahay welimadan arooska toddobada maalmood aada wadeed cid ku inkirtay ma jirto taasuu marka sheekhu uu deliishanu وأkhرaجaه cabdالرaزاq min wجهi آakhara ilىa xafsa وaqaala fiihi ثamaaniyaةa أyaamin riwaayo kale waxaa ku soo aroortay siriin inuu waday welimadii arooskiisa sideed maalmood وإilayhi ashaara الmuصنifu bqowlihi ow naxwahu naxwahu markuu ku leeyahay cadadkaas wax la mida yaعni wuxuu la jeedaa selafka inuu ka sugnaaday in sideed maalmood ay welimada arooska ay wadeen taasuu marka isagu deliishan marka xadiiska marka sheekhu raximah اllahu tacaala wuxuu fiqhi ahaan uu ku yidhi masalada asagoo fiqhi ahaan ula soo dhex baxu wuxuu yidhi walam yuaqit الnabiyu yowma walaa yowmayn nebigu salى اllahu alayh wasalama maalinna kuma xadidinoo ma waktiyan welimada arooska hal maalin iyo laba maalmood kuma uusan xadidin marka xadiis waxaa jira madaahibta kale oo imaamu shaafici ay ka mid yihiin ay deliishadaan laakinahu lam yahbut cinda albukhaariy bukhaari agtiisa xadiiskaasi kuma sugnaanin xadiiskaasi waa xadiiska shaarixu uu kuu dhigayo wuxuu yidhi xaafidku waa hadalkii qataada qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu wasalam wabaaraka calayhi wuxuu yidhi qowluhu walam yuaqit innabiyu yowman walaa yowmayn ay lam yajcal lilwaliimati waqtan mucayanan yakhtasu bihi aliijaabu aw alistixbaabu wa akhada daalika wuxuu ka qaatay sheekhu hadalkaas min alidlaaq axaadiista nabiga welimada iska idlaaqday waqad afsaxa bimuraadihi bukhaari muraadkiisa waa caddeeyey fii taariikhihi fainahu awrada fi tarjamati zuhayr bni cuثmaan alxadiis aladi akhrajahu abu daawuud wanasaa-iyu min dariiqi qataada can cabdillahi bni cuثmaan athaqafi can rajuli min thaqiif kaana yuثni calayhi in lam yakun ismuhu zuhayr bna cuثmaan falaa adri ma ismuhu yaqulu qataada qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam alwaliimatu awalu yowmin xaqun nabigu inuu yidhi salى اllahu alayh wasalam welimadu maalinta ugu horeysa waa xaq wahaani maalinta labaadoo welimada la samaynayana waa macruuf wahaaliثu maalinta saddexaadna riyaa wa sumca waa istustus iyo ismaqashiin maalinta saddexaadna qaala albukhaariyu wuxuu yidhi laa yasixu isnaaduhu isaga xadiiskaas agtiisa kuma sugnaan sheekha oo wuxuu leeyahay xadiiska isnaadkiisu sax ma ahan walam yasixa lahu suxba zuhayrna wax saxaabiba uma ansixin waa zuhayrka xadiiska nabiga ka warinaye yacni lizuhayrin uu ula jeedaa qaala waqaala bnu cumar wuxuu yidhi wagayruhu can الnabiy salى اllahu عalيه wasalam idaa duciya axadukum ilى اlwaliima haddii loogu yeero falyujib walam yakhusa ثalaaثaةa ayaamina ma khaas yeelin walaa gayraha wa hada asaxu marka axaadiiskaas soo aroorana imaamu اlbukhaari raximah اllahu tacaala wuxuu leeyahay xadiis sugnaaday maba ahanba oo nabiga ka sugnaaday salى اllahu waslm wbaaraka calayh qaala imaamu اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala marka masaladan sheekhu sidaas hadda uu ku tegey oo uu ku rajaxay oo uu leeyahay welimadu ma xadidna oo ilaa toddoba maalmood iyo siddeed maalmood iyo waa la wadi karaa sheekhu uu leeyahay maalikiyaduna waa ku tageen oo madhabka maalikiyada iyaga nafsadoodu sidaas ayay qabaan oo maalikiyadu waxay leeyihiin weliimatulcursi nebigu ma waktiyeyn sala allahu wasalam wabaaraka calayhi ilaa toddoba maalmood iyo ka badan waa la wadi karaa madhabka maalikiyada ayuu bukhaarina raacay qaala shaykhu raximahu اllahu tacaala xadaثna cbdاللhi بن yusف huw tinisi qaal aخbarana malik can naafic can cabdالlahi بn cmr radي الlahu taعalى canهuma ana rasuul الlahi rasuulka alي salى الlahu عalيه wasalam qaala rasuulka alي salى الlahu عalيه wasalam wuxuu yidhi idaa duciya axadukum ilى اlweliima axadkiin haddii welimada loogu yeero welimada yani ashan ku jirta waa cahdiya weliimaة اlcursi ilaa baabka aan ku jirnaaba aroos iyo nikaax ka sheekaynayo ilى اlweliimati asha ku jirta waa alcahdiya welimada aan isla ogeyn waa midda arooskaa loola jeedaa idaa duciya axadukum axadkiin haddii loogu yeero ila alweliimati weliimadii arooska haddii axadkiin loogu yeero u yihi rasuulku sala allahu alayh wasalam falya'tihaa welimada ha uu tago oo ha yimaado laamul amar uu ka cabiray nabigu sala allahu alayh wasalam laamul amar falya'tihaa jumhuuru salaf oo imaamu shaafici uu ka mid yahay bukhaarina uu ka mid yahana laamtaasay deliishanayaanoo laamul amarko walaslu asluhu waalamru asluhu alwujuub amarka asalkiisuna wuxuu keenaa wujuubuu keenaaho imaamu shaafici iyo jumhuuru salaf waxay deliishanayaan laamta laamul amarka waxay leeyihiin waa waajib welimada arooska qofka in looga haddii looga yeero inuu aqbalo oo u waajibaahi waajib qaala alimaamu albukhaari raximah اllahu tacaala xadaثana musaded musaded bnu sarhd albasriyu qala xadaثana yaxya yaxya alqadan can sufyan sufyan athawri qala xadaثani mansuur mansuur bnu muctamir can abi wa'il alkuufi can abi muusa alashcari can الnabiy salى اllahu wslm wbaaraka calayhi qaala rasuulku salى اllahu عalيه wasalam wuxuu yidhi fukuu fakiya alcaaniya midkii la qafaalay waa faacil bimacnaa mafcuul faacil bimacnaa mafcuula loola jeedaahe midkii lasoo qafaalay oo qafaal gacan bini aadam ku jira kaa fakiyo biayi wasiilo ood ku sii dayn kartaan ku sii daaya wa ajiibu daaciya midka daaciga ahee idiin yeedhana ajiiba addaaci lilwaliima ayaa loola jeedaa waa maxalushaahidka bukhaari halkaasuu ka deliishan qofka daaciga ahe daacigaasna waxay ku xambaareen jumhuur اlculamaa imaamu shaafici uu ka mid yahay daaci ilaa weliimati اlcursi weliimati اlcursi qofkii ku yani kuugu yeedha waa waajib inaad ajiibto wacuudu lmariida qofka mariidka ahe xanuunsanayana soo booqdu rasuulku salى اllahu عalayhi wasalam qaala shayku raximah اllahu taala xadaثana alxasan bnu rabiix wاlkuufi qaala xadaثana abulأxwas wa salaam ibnu sulaymka lkuufigiiye can ilashcahi ashcaث ibnu abi shacfaa عن معاaوية بن سويد هو الكوفي قال البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما أمرنا النبي نبgu sلى الله عليه وسلم وxuuna أمray بسبع تoddoba arimood ونهاna عن سبع تoddoba arimoodna waa naga reebay رasuلku صلى الله عليه وسلم أمرnaa رasuلku صلى الله عليه وسلم وxuuna أمray بcياadaة المريض qofka xanuunsanaya booqashadiisii واتباع الجناaزة جناaزada raacideedii una أمray رasuلku صلى الله عليه وسلم وتشhميت الcاadس qofka hindhisay u ducayntiisii qofka hindhisay in loo duceeyo ayuuna أمray رasuلku صلى الله عليه وسلم وإبrاar الqسم dhaarta oo lagu baarinimo sameeyana waana amray nabigu salى اllahu عalيه wasalam qof walaalka ah oo kugu dhaartay oo yihi wallahi waxaad was samaynee inaad wixii samayso si uu markaa xinti iyo dembi uusan ugu dhicin wa nasri اlmadluumi qofkii la dulmiyey loo hilintiisii qofka la dulmiyey oo laga gardaran yahay in garabkiisa la istaago oo loo hiliyo ayuuna amray nabigu salى اllahu عalيه wasalam wa ifshaaءi salaami salaamta faafinteedana nabigu salى اllahu عalيه wasalam waana amray wa ijaabati daaci maxalu shaahidka sheekhu intaasu وإجاaبة الdاaعي الdاaعي ilى wليmaة الcرsi wليmaة الcرsi qofkii dadka ugu yeedhana أجiibidiisana waana أmray rasuulku salى الlaه عليه وسلم waa أمr الوuجوب sida جمهوuر العلماء imaaم الشhاaفiعي uu ka mid yahay ku xambaareen أمrkaas أمrالوuجوب ayaa loola jeedaa ونahاana rasuulku salى الlaه عليه وسلم وxuu naga reebay can khawاatiimi ذahabi dahabka faraatiyaalkiisii waa fي xaqi الrijaal waa raggaa loola jeedaa haweenka iyaga way qaadan karaan ragga wey waxaa loola jeeda تaxriimka ونهاana rasuلku صلى الله عليه وسلم وxuu naga reebay can khawاatiimi dahabi dahabka faraatiyaalkiisa وcan aniyaةi الfidati fidada weelasheediina waa naga xarimay nebigu salى الlaهu عليه waسلم waa naga reebay wa can اlmayaahiiri firaashiyaalkiina nebigu salى الlaهu عليه waسلم waa naga reebay mayaahiirku waa furushun صagiiraة min alxariir furushun صagiiraة min alxariiri waa firaashyaalo yar yar oo xariir iyo waxyaalo saasa laga samayn jiray firaashiyaalkaas xariirtu ay ku jirtana waa naga reebay nabigu nahyu taxriimu la xariiraa ku jirta nahyi xaaraamu waalqisiyatina dharkii kataankii kataankiina nabigu salى اllahu عalيه wasalam waa naga reebay waalqasiya waa nisbatun ilaa qaryatin bimisra qaryo oo masar ku taallo dharkan xariirta laga keeni jiray qaryadaasaa loo nisbeeyey kataanku waa yani waxaa loola jeedaa qisiyadu waa hiyaabu kataanin makhluud bixariir waa dhar kataan ka samaysan oo laas ka samaysan laakiin asna xariiraa ku dhex jirta xaruur marba haddii ku dhex jirto xariirtii ay badan tahay iyadana nahyu nebigu waa nahyi salى اllahu wslam wbaaraka calayh walistibraqi xariirtii adkayd nebigu salى اllahu عalayh wasalam waa naga reebay wadibaaji dharkii xariirka laga sameeyey nebigu salى اllahu عalيh wasalam waa naga reebay wa athiyaabu اlmutakhada min ibraysam waa dharka ibraysamka xariirka iyo waxaa laga sameeyo ayaa loola jeedaa diibaajka marka nahyiga waxaa inoogu qoran lix shay saxaabiguna wuxuu sheegay toddoba shay inuu nebigu salى اllahu عalayhi wasalam uu nahiyey khawaatiimi dahab aaniyat اlfida iyo mayaahiir iyo qisiye istibraq iyo diibaaj lixdaasaa kitaabka noogu qoran raawiguna wuxuu noo sheegay toddoba shay inuu nebigu salى اllahu عalayhi wasalama uu nahiyey culimmada marka muxadisiintu waxay leeyihiin midka saabicaahi huwa alxariir waa lafd اlxariir oo caama kuwii hore khusuusiyaad ay aheede si caamuhu nabigu salى اllahu alay slam xariir oo dhan ba noocay doonto ama firaash ha noqoto ama wax laas ku qasan yahay ha noqoto waxay doontaba ha noqoto nahyi caam ah midka saabica ahi waa xariir cumuum اxariir qaala imaamu الbukhaari raximah اllahu taعaalى taabacahu axwaska abulaxwas abulaxwas xadiidka waxaa ku waafaqay oo ku raacay abu cawaana wadax ibn cabdillahi alyashkuri iyo washaybani abu isxaaq shaybani ayaa ku waafaqay labaduba maxay xadiidka ka qaadeen can ashcas ashcas ay xadiis ka qaadeen abulaxwasna yuu ka qaadayey can ashcas isaguna isaga nafsadiisu ashcasu isaguna xadiis ka qaadayey can ashcasa iyaguna xadiiska ka qaadeen oo maxay ku waafaqeen fii ifshaaءi الsalaami fii riwaayati ifshaaءi الsalaam lafdigaas ifshaaء الsalaam in sidaas loo wariyo ayay ku raaceen oo ma waxaa jira lafdigan culimo si kale u warisay waa jira w kitaab الjanaaئis oo bukhaarigan dhexdiisaan kusoo marnay riwaayaة shucba can ashcat kitaab اljanaaئis aan kusoo marnay oo sidan ka bedelan riwaayaة shucba can ashcat waxay ahayd wa raddi salaam uuna amray nebigu salى الlahu alيه wasalam raddi salaam uuna amray marka farqigaana u dhexeeya laba lafdiyo raawiga midkan uu warinayana oo culimadan axwas iyo ay warinayaan abu cawaana iyo shaybani ay ashcad ka wariyeen waxa weeye lafdu ifshaaء الsalaam kitaabu اljanaaئis waxaan ku soo marnay riwaayaةu shucba can ashcatin wa raddi salaami marka labada riwaaya farqigaa u dhexeeyo raddi salaam iyo ifshaaء salaam marka riwaayadaas uu ka ixtiraaziyay kitaabu اljanaaئis ayaan ku soo qaadanay qaala shaykhu raximah اllahu tacaala xaddaثna qutaybaة bn saciid bn jami baqlani qaala xaddaثna cabdاlcaزiiz bn abi xaasim can abihi wa abi xaazime waa salamة bnu dinaar mar hadduu sahal uu soo socdo can sahl bni sacdin asaacidi qaala dacaa abu usaydin asaacidiyu rasuul allahi u yeeray salى اllahu عalيه wasalam fii cursihi arooskiisii ugu yeeray abu usaydku abu usayd aroos markaa uu dhigayey ayuu rasuulka ugu yeeray salى اllahu wslam wbaaraka calayh wa kaanat imra'atu imra'atu abi usayd abi usayd islaantii uu aroosana yowmaidin maalintaa rasuulku uu imanayo salى اllahu wslam wbaaraka calayh khaadimahum khaadima alqowmi qoomka markaa weliimatulcursi ka soo qayb galay iyadaa khaadimkeedii ahayd oo u adeegeysay walxaalay u adeegeysay hiya iyaduna alcaruusu caruusadii ay tahay ilaa sawjkeedii yaa meesha jooga oo guriga joogo hadda khalwa muxarama ma jirto khalwo muxarama ah oo meesha ma jirto oo sawjkeedii yaa meesha jooga marka xadiidkan wuxuu deliil u yahay gabadha aroosadda nafteeda meesha welimada nafteeda iyo dadka isugu yimid inay ka khidmayn karto haddayba asturan tahay khalwo muxaramana aysan jirin inay ka khidmayn karto ayaa xadiidku deliil u yahay leannu arooskaa abu usayd uu nabiga uga yeeray sala allahu wasalam wabaaraka calayh islaantiisiyaa khidmaynaysay wahiya alcaruus iyadoo caruuse ah ayay khidmaynaysay marka maxalushaahidka bukhaari xadiiskan uu ka leeyahay waxaa weeye dacaa abu usaydin asaacidiyu rasuulallahi uu yeeray nabiguna waa ajiibey weliimatulcursigii waa ajiibey nebigu sala allahu alayh wasalam qaala sahlun asaabiq fi lisnaad tadruuna ma og tihiin maa shaygii saqat rasuula allah gabadha aroosaddu waxay nabiga waraabisay oo ay cabsiisay ma taqaanaan waxay nabiga cabsiisay salى اllahu alيه wasalam ma taqaanaan anqacat lahu nebigu salى اllahu alيه wasalam waxay u qoysay oo biyo ugu riday u qamiirisay tamaraatin dhowr xaboo timir ah ay nabiga u qamiirisay min alleyli fi leyli habeenkii dhexdiisii habeenkii saq dhexeed timir meel nabigu salى اllahu alيه wasalam ay biyo ugu dhex riday timirta marka habeenkii haddii biyaha lagu dhex rido subxiina daboolka laga qaado wixii maaragtaa isku macaanaaday oo biyihiiyo macaan keliyaho qabow biyahaasay nabiga siisay sala allahu wasalam wbaaraka calayhim anqacad lahu nabiga sala allahu alay wasalam gabadha waxay u qamiirisay tamaraatin dhowr timiray u qamiirisay min alleyli fi lleyl habeenka dhexdiisay biyo ugu dhex riday u qamiirisay falamaa akala rasuulku sala allahu aleyh wasalam markuu cuntadii cunay saqathu nabiga sala allahu aleyh wasalam gabadhii waxay waraabisay iyaahu iyo sharaab waa sharaabkii cabitaankii markaas ay u qamiirisaye ayay markaas nabiga waraabisay sala allahu wasalam wbaaraka calayh qaala alimaam albukhaari raximah llahu tacaala baabu man taraka dacwata faqad casa allah warasuulahu haadaa midkani baabu baabun baabu baabun haadaa midkani baabun baabu man taraka dacwata man taraka ijaabata dacwa loola jeeda dacwada arooska ajiibiddeedii qofkii isaga tagoo diida oo dacwo aroos inta looga yeeray weliimatulcursi looga yeeray diida faqad xaqiiqay casa allaha warasuulahu masaladii uu caddeeyey ilahay rasuulkiisiba waa ku caasiyey sala allahu wasalam wbaaraka calayh masalada sheekhu wuxuu ku caddeeyey dacwada arooska qofka haddii inta looga yeero uu diido yacni irtakaba muxaraman shay muxaram uu koray irtakaba muxaraman wax xaaraamuhu sameeyey walidaalika sidaasuu ilaahay rasuulkiisiiba waa ku caasi garoobay salى اllahu wslam wbaaraka calayh qaala shaykhu raximah llahu tacala xaddaثna cabdullahi bn yuusuf watinisa qaala akhbarana malik can ibni shaabisuri can ilacraj can abi hurayra annahu kaana wuxuu ahaan jiray annahu rasuulku salى اllahu alيyh wasalam kaana wuxuu ahaan jiray yaquulu id mid yidhaaha ayuu ahaan jiray rasuulku salى اllahu wasalam wbaaraka calayh sharu طacaami dacaamka waxaa ugu shar badan waa mawquuf xadiisku mawquuf weye xadiis marfuuca ma ahan waa abu hurayra abu hurayra wey waxaa dhahaye annahu abu hurayra kaana abu hurayra wuxuu ahaan jiray yaquulu mid yidhaaha sharu dacaami dacaamka waxaa ugu shar badan dacaamulweliima dacaamka weliimada ayaa ugu shar badan haddee dacaamulweliima goormuu shar badan yahay idaa kaana bi hadihi sifa alaatiya sifadan soo socota markuu qaato markaasuu shar badina dacaamulweliimuhu hadduu sifadan uusa yacni ka maran yahana waa dacaam wanaagsan oo khayr iyo barako iyo nafaxaad laga helayo sifada soo socota maxay yudcaa ilayha welimada waxaa loogu yeeraa alaqniyaa dadka tanaadyaalkaan u baahnaynba wayutraku lfuqaraa dadkii saboolka ahay masaakiinta cuntada u baahnayna waa laga tegaa sifadaas hadday noqoto sharudacaam wey marka oo qofku hadduu welimadiisii ku khasiso dadka aqniyada ah oo aan u baahnaynba hadduu ku khasiso kii faqiirka ahay oo miskiinka ahay iyo deriskii iyo dadkii gaajoonaana uu u diido waxay noqonaya welimadu sharu dacaam ida kaanat bihadihi sifati alaatiya sifadan soo socota welimadu hadday tahay saasuu ula jeeda abu hurayra annahu abu hurayra kaana abu hurayra wuxuu ahaa yaquulu mid yidhaaha sharu dacaami dacaam waxaa ugu shar badan dacaam ulwaliima ida kaanat bihadihi sifati alaatiya sifada soo socota hadday ahaato yudcaa ilayha welimada waxaa loogu yeera alaqniyaa dadka aqniyada ah wayutraku lfuqaraa fuqaradiina waa laga tegaa waman taraka dacwata dacwada qofkii ka taga ay ijaabata dacwa dacwada welimada ajiibideedii qofkii ka taga faqad casa allaha warasuulahu ilaahay rasuulkiisi sala allahu wasalama wabaaraka calayhi ayuu ku caasiyey culimmada marka muxadisiintu waxay leeyihiin xadiidkan qeybta ugu horeysana waa mowquuf aakhirkiisuna waa marfuuc ilaa rasuuli illaah salى اllahu عalayhi wasalam aakhirka maxaa loola jeedaa man taraka dacwa qeybtaasa man taraka dacwa waa xadiis nabiga ka sugnaaday salى اllahu wslam wbaaraka calayh oo marfuuc ilى rasuuli اllahi salى اllahu wslam wbaaraka calayh qaala imaamu الbukhaariyu raximah اllahu tacaala baabu man ajaaba ilaa qurac haadaa midkani baabu man shaksi ayuu baab yahy shaksigaasoo ajaaba ajiibay ilaa quraacin ilaa dacwati quraac majin ari u yeeritaankeedii xataa ajiibay siduu welimada dacwadeedii ugu dadaalayo oo markaa uu iska ilaalinayo inuu xaaraam ku dhacay haddii loogu yeero xataa majin ari loogu yeero qofkii ajiibay ayuu u baab yahay qaala shaykhu raximah اllahu tacaala xadaثana cabdaan oo cabdullahi bn cuثmaan ibnu jabalat almarwasi can abi xamza moxamed bnu maymuun almarwasi can ilacmash can abi xaazim can abi hurayra mar hadduu abi hurayre ka qaado abi xaazimku salmaan alashjaci salman alashjaci loo yihi can abi hurayra can inabiy slى اllahu wslm wbaarak alيh qaala rasuulku salى اllahu alيه waslm wuxu yidhi low duciitu haddii laygu yeeri lahaa ilaa quraac majin ari xataa haddii la igu yeeri lahaa la ajabtu waa ajiibi lahaayu rasuulku salى اllahu alيه wasalam yacni waxa lagugu yeerayo ma badan yihiin iyo ma yar yihiin masalada lagu dhisi maayo masalada waxa weye welimat alcursi ma lagaaga yeeray waxa meesha lagu hayo dacaam badan ha noqoto ama dacaam yar ha noqoto taas ictibaar ma lahan ictibaar ma lahan waxa weeye waxaa la ictibaarinaya welimadu ma tahay welimat alcursi low duciitu ilaa quraanin la ajabtu walow hdiya ilaya quraacun majin ari haddii la ii soo hadiyeyn lahaa la qabiltu waa aqbali lahaa rasuulku salى اllahu alيه wasalama qofkaa markaa hadiyada keenay inaan hadiyada markaa lagu yasayn laguna dacninayn oo lagu duraynin ee wixii uu keeno laga qaadanayo hada min tawaaduci rasuuli اllah rasuulka ale salى اllahu wslm wbaaraka calayh tawaaduciisa iyo akhlaaqdiisa wanaagsan ayay ka mid tahay waana jabran liquluubi الnaas dadka quluubtooda in la kabo dadka qalbiga iyo niyad jabi inaan lagu ridinoo quluubta dadka la kabo ayay daliil u tahay iyo tawaaducii nabiga salى اllahu alيه wasalam oo nabiga ma dhahayo anigoo khayru khalqilaahiya sidee majin ariya aan u ajiiba majin ariya qof igu yeeray see u ajiiba ma dhihi jirin rasuulku salى اllahu alيه wasalam qaala shaykhu raximah اllahu tacala baabu ijaabati daaci fi lcursi wagayrihi haadaa midkani baabu ijaabati daaci qofka daaciga ah ee kuu yeeray ajiibidiisii u baab yahay fi lcursi arooska hadduu kuugu yeero la ajiibayo wagayrihi gayri اlcursi aroos kayrkiis hadduu kuugu yeerana in la ajiibayo ayuu u baab yahay masaladan almadaahib alarbaca waa ku khilaafay imaamu اlbukhaari raximah afarta madhabba masaladan ma qabaan sida sheekhu uu qabo afarta madhab iyagu waxay ku leeyihiin yacni marka la leeyahay ijaabadu waa waajib welima haddii lagugu yeero inaad ajiibtid oo tegtid waa waajib marka lagu leeyahay hada alxukmu mukhtaصu biwalimati اlcurs wujuubka ala'imatu alarbaca waxay leeyihiin wujuubkaasi wuxuu khaas ku yahay welimada arooska bis ayuu khaas ku yahay laakiin imaamu اlbukhaari raximah اllahu tacaala isagu waa ka duwan yahay almadaahib alarbaca masalada ay isku raaceen isagu sheekhu waa khilaafo wuxuu leeyahay baabu ijaabati daaci fi lcursi wagayrihi sawaءn kaanat اlwalimatu walimata cursin aw gayraha welimada ha noqoto welimat اlcursi ama welimat اlcursi gayrkeed ha noqoto marba haddii lagu lagu yeero meeshana markaa wax munkara iyo aan lagugu yeerayn oo munkar meesha aan lagu haynin waa waajibu leeyahy weliimo dhan ayaa waajiba in la ajiibo saasuu leeyahay bikhilaafi a'immati alarbaca a'immada arbaca laakiin way khilaafeen qaala shaykhu raximah اllahu tacaala xadaثana caliy bn cabdillahi bn ibrahim huwa albaqdaadi qaala xadaثana alxajaaj bnu moxamed xajaaj o acwar qaala qaala bnu jurayjin akhbaranii muuse bnu cuqba imaamu fi lmagaazi wasiyar can naaficin qaal samictu cabdullah bn cumar radi allahu tacala anhum yaquul qaala rasuulu اllahi salى اllahu alيه wasalam ajiibuu hadihi dacwata idaa duciitum lahaa ajiibuu hadihi dacwa dacwadan ajiiba idaa duciitum lahaa dacwadan haddii laydinkugu yeero ajiibuu rasuulku salى اllahu alيه wasalam waxay ka deliishanaya bukhaari waxa weeye ajiibu hadihi dacwa waa mutlaq weliimadii iyo weliimat lcursi iyo nabigu kuma khasisin salى اllahu waslm wbaaraka caleyh taasuu deliishanaa laakiin aimmat larbaca waxay leeyihin waxaa suurtogala laamta in loola jeedo laam cahdiye ah ajiibu hadihi dacwa dacwadii loo ogaa oo welimat lcursi ah laamta inay cahdiye tahay ayaa muxtamil ay leeyihiin a'immada kale marka aharkanna waa deliishanaa sheekhu bukhaari masaladan aharka soo socdana waa u deliishaday qaala markaasuu wuxuu yidhi naafic kaana cabdullahi bni cumar wuxuu ahaa jiray ya'ti dacwata dacwada waa iman jiray wixii meel kastoo looga yeero fi lcursi iyo wagayri lcursi aroos ha looga yeero ama yaan aroos looga yeerin waa tegi jiray cabdullahi bni cumar xataa walxaal huwa saa'im xataa isagoo sooman siduu masalada maaragta u qabay isaguna masaladan inuu qabay cabdullahi bni cumar isagoo sooman uu tegi jira ama aroos ha looga yeero ama aroos kayrkiisa looga yeero bukhaari marka madhabkii cabdullahi bni cumarna waa deliishaday aharka cabdullahi bni cumar oo cabdullahi bni cumar meel kastoo looga yeero ama welimadu ha noqoto welimatu lcursi ama ha noqoto welimo kayrkeede waaba tegi jiray isagu saasuu marka isagu uu deliishanayo qaala shaykhu raximah اllahu tacaala baabu dahaabi الnisaءi wasibyaan ilى اlcurs haadaa midkani baabu jawaazi dahaabi الnisaa haweenka tegiddooda bannaanaashadeedu u baab yahay iyo wasibyaani carruurta tegiddooda bannaanaashadeeda u baab yaho ilaal cursi arooska inay aadaan ay bannaan tahay oo sharcigu uu banneeyey masaladana waa mas'alo ijmaac ah oo ijmaacu ku dhacay oo a'immatul arbaca iyo kayrkooduba ay isku waafaqeenoo haweenkii iyo carruurtii iyo inay markaa ay aadi karaan arooskii ay tegi karaan liannahu xilligii nabigay dhacday sala allahu wasalama wbaaraka calayhi qaala shaykhu raximah ullah tacala xaddaثna cabdiraxmaan bnu mubaarak walbasri qaala xaddaثna cabdulwaaris cabdulwaaris kaas cabdulwaaris ibnu saciid albasri ula jeedaa qaala xaddaثna cabdulcaziiz ibnu suhayb waa basrigii can anas ibni maliki radi allahu tacala anhu qaal absara nebiyu nabigu wuxuu arkay sala allahu wasalam wbaaraka calayhi nisaa'an haween iyo wa sibyaanan carruur haweenkaasi carruurtaasoo muqbiliina ka soo socda min cursin aroos arooska ka soo qaabilay oo dhinac aroos ka yimid ayuu u jeeday rasuulku sala allahu wasalam wbaaraka calayh faqaama rasuulku waa istaagay sala allahu wasalam wbaaraka calayh mumtanan ay qiyaaman istaag ayuu istaagay istaadkaasoo mumtanan ay qawiyan xoog leh xoog uu nabigu u joogsaday salى اllahu wslm wbaaraka calayhi kaannahu farix isagoo aad u faraxsan oo kale uu xoog uu istaagay rasuulku salى اllahu alيه wasalam faqaala rasuulku salى اllahu alيه wasalam wuxuu yidhi allahuma antum min axabi الnaasi ilaya ayaad ka mid tihiin allaahumada marka waa min baabi dikri litabaruki yacni hadda munaadacadiga loolama jeedo lafdiga allahu yuu barakaysanaa nabigu salى اllahu alيه wasalam oo maqaamkan oo kale markii allaahuma lagu xuso litabaruk ayaa loola jeedaa lafdiga allah ayuu barakaystay nebigu salى اlه alay slm allahuma alla ilahe antum adinku min axab الnaasi dadka kuwa loogu jacaylka badan yahay ad ka mid tihiin ilaya xaggaygana loogu jacayl badan yahay uu rasuulku salى اllahu alيه wasalam oo haweenkaayo arooskaa xaggooda ka socda nabigu ma demin mana eedayne bal inuu jecel yahay uu sheegay rasuulku salى اllahu alيه wasalam ma uusan demin mana uusan ku eedayn nabigu salى اllahu wslm wbaaraka calayh qaala shaykhu raximah اllahu tacaala baabun hal yarjic idaa ra'aa munkaran fi dacwa baabun hada midkani baabun baabu hal yarjicu qofku ma iska soo laabanaa idaa ra'aa munkaran fi dacwati dacwada waxaa loo jeedaa dacwadii looga yeeray oo welimadii welimadii haddii looga yeero oo munkar uu ku arko ma iska soo laaban oo shuruuddeeda ma ka mid tahay anlaa yakuuna hunaaka munkarun meesha lagaaga yeeray waa inaan munkar lagu hayn waxaa weeye shuruuddeeda way ka mid tahay oo imaamu albukhaari iyo ala'imatu alarbacaba way qabaan afarta madhabo meesha lagaaga yeeray welimada lagaaga yeeray munkar hadduu yaallo ka ikhtilaadi arijaali biاnnisaa raggii iyo dumarkiiyo isku qasmayo cawro iyo waxba aan la kala asturanayn wa suwari lmuxarama suurado iyo muuqaallo muxarama oo xaaraam aho meeshii sursuran oo kale waxyaalo diintu aysan ogolayn guud ahaanba haddii meeshiiba aad ku aragto yacni shuruudulijaabiba ka mid tahay oo waad iska soo laaban markaas waad iska soo laaban waana itifaaqo masaladan ala'immatu alarbaca iyo bukhaariba waa isku waafaqeen baabun hada midkani baabun baab wey hal irjic ma soo laabana idaa ra'aa munkaran munkar hadduu ku arko fi dacwati dacwadii yeeriddii dhexdeeda meeshii looga yeeray fi dacwati ay fi maxalli dacwo dacwada maxalkeedii meeshii looga yeeray meeshaa hadduu munkar ku arko ma soo laaban waa soo laaban wey markaas yani inaad ajiibtaba lama ogolabo qaala shaykhu raximah اllahu tacaala wara'aa ibnu mascuud oo cabdullahi bn mascuud ula jeedaa wuxuu arkay suuratan sawiruu ku arkay fi lbeyti guri looga yeeray ayuu sawir ku arkay farajaca dib uu isaga soo laabtay taasi marka waxay deliil u tahay aharkaasi uu deliil u yahay meel meesha lagaaga yeero haddiiba waxyaalo sharcigu uusan ogolayn aad ku aragtid waa iska soo laabane ma ajiibaysidu qaala shaykhu raximah اllahu tacala wadacaa ibnu cumar cabdullahi bni cumarna wuxuu u yeeray abaa ayuub abaa ayuubkan loolama jeedo abu ayuub alansaari oo shaykhii imaamu maalik ahaa jiray kaas loolama jeedo waxaa loola jeedaa khaalid ibnu zayd waa ansaarigii khaalid ibnu zayd alansaari ayuu u yeedhay cabdullahi bni cumar oo muxuu ugu yeedhay waa fii cursi ibnihi saalim wiilkiisoo saalima aroosayey cabdullahi bni cumar wiilkiisoo saalim la dhihi jiray ayaa aroosayey markaasuu u yeedhay abaa ayuub khaalid ibnu zayd alansaari u yeedhay fa ra'aa markaasuu abaa ayuub wuxuu ku arkay fil beyti gurigii dhexdiisii sitranuu ku arkay daahuu arkay daahaasoo cala aljidaari derbiga dushiisa ahaaday daah derbigii oo dhan lagu wareejiyey oo qam lagu siiyey ayuu arkay fa qaala bnu cumar cabdullahi bnu cumara markaas wuxuu yidhi halabanaa waxaa nooga adkaaday calayhi calaa hada sitri gidaarkan waxaa lagu dhejiyey oo dahmanka lagu wareejinayo lagu dhejinayo xoogaa waxaa nooga adkaaday annisaa dumarkii oo sheekhu iska raallah meeshan haddii xoogaa aad dhibsanayso dumaraa wax nalale oo dumaraa meeshii ku dhedhejiyey annagu masaladaa ma qabnee haddii waxaan maaragtaay aad ka xanaaqsan tahay sheekhu raalli ah uu ku yidhi fa qaala markaasuu wuxuu yidhi abaa ayuub man qofkii kuntu aan ahaa akhshaa calayhi shaksiga inaan u baqi jiray macnaa haada alamra almakruuh waxaan karaahiyada ahoo sharcigu uusan ogolayn haddaan cid uga baqi jiray inay sameeyaan falam akun anigu ma ihi akhshaa calayka inaan kaaga baqi jiray cabdullahi bni cumarow adiga nin jaliilaha tahay oo weyn saxaabi ah ninkan oo kalea guryihiisa lagu samaynaa isma lahayn ma kaaga baqi jirin ninkan waxaasoo dhan waan ka badbaadiyaan islahaa haddana meelaad adigu joogto cabdullahi bni cumar oo sitrigaa lagu arkay daha markaa yacni derbigii lagu dhedhejinayo ayaan ku arkay wallaahi laa adcamu lakum wallahi aan ku dhaartaa laa adcamu ma cunayo lakum idinka xaaluu idin sugnaayo dacaaman dacaam idinka aad samayseen ma cunayo farajaca abuu ayuub marka waa iska laabtay ansaari waa biaqali munkar uu ka soo qabtay waxa ugu yar uu ka soo qabtay maaha xaaraam weyn iyo waxyaalo weyn iyo waxa ma aha waxa ugu yar bukhaari ka soo qabtay oo markii dadkii salafka ahaa ay dacwada uga soo laaban jireen waa daah yacni derbi lagu sharaxay oo sharaxaadan anagu aan naqaano oo caadiga ah oo daamanka maaragta derbiyada lagu sharaxanayo masaladaas marka maxay diintu ka qabtaa masalada daaha masalatu sitri cala aljudur masalada sitriga oo markaa gidaarada markaas yacni lagu sharaxayo oo sheekhan isaga waxaa ka muuqata aharkiisa inuu munkar u yaqiinay yacni abaa ayuub khaalid ibnu zayd alansaari inuu munkar u yaqiinay culimmaduna waa isku khilaafeenoo waxay isku khilaafeen bayna ataxriimi waalkaraaha culimmada qaar waxay leeyihiin waaba xaaraam sida abaa ayuub oo kale munkaroo kale uu ka soo qaaday waa ku dhaartay meeshaa looga yeedhay inuusan cuntadeedaba cunaynin uusan dhadhaminaynin ayuu ku dhaartay laakiin imaamu shaafici iyo jumhuurulculamaa iyagu waxay qabaan waa karaahiyo xaaraan ma ahane karaahiyo weeye karaahiyadaasna karaahatu tanziih ayay ku tilmaameen imaamu shaafici iyo kayrkiisu waa karaahatu tanziih meesha asaga abaa ayuub iyo culimo kaleba ay leeyihin waaba xaaraanba leanna waxay leeyihin baahida keenaysa maxay tahay la galay sitriga meeshaa iska duleesho albaabka ah albaabka ama daaqada iyo laisleeya waxbaa kaasoo fiirinaya la garayo sharcigu waa ogol yahay in daah iyo waxyaalo laysaga xiro laakiin waxaa weeye in gidaarkii laysaga labiso israafaa ku jira xadgudub dad ama intaas haysanba oo cawradooda ku asturan lahaa maalka meesha adigu gidaar aad u labisaysid oo gidaar aad sharaxayso dadaa cawradoodii yacni u baahan oo dhici karto inay intaas dharla-aan u yihiin innagiina waxaanu asturaynaa yacni gidaaradii aan u labisaynaa oo labis aanu u gelinaynaa mar walbaba marka mas'alada calaa aqali maraaxilihaa waa karaahiyo culimmadu siday ku tageen maraaxisheeda midda ugu yaro ugu roon waa karaahiyo wey culimmada qaarna waxayba yidhaaheen waa xaaraan xaaraan wey masalada walidaalika marka sheekhu wuxuu ku yidhi wa amaa xukmu satri lbuyuuti guryaha iyo waljudraani derbiyada oo la asturo daah lagu asturo fa fii jawaasihi ikhtilaaf qadiim masaladaas inay bannaan tahay waxaa ku sugan khilaaf qadiim ah wa jazama waxay gooyeen jumhuuru shaaficiya bilkaraaha shaaficiyada intooda badan waxay leeyihiin waa karaahiyo derbiyaasha in maaragtaahay wareeg lagu xiro iyo daahman lagu xiro waaba karaahiyo ayay leeyihiin haddana wax mashruucayba noqdeen oo gabadhii haddaan lagu xirin oo aan loogu soo wareejin waxayba u badan tahayba inaysan gurigaas soo gelinba oo dadkii bulshadii waxay ka dhigteen wixii wax mashruuc oo yacni arooskaba arkaantiisa iyo shuruuddiisaba ka mid a arkoonta iyo shuruuddii arooska ayaaba lagu tiriyo gabadhii haddaan gidaarkii loo soo wareejin oo aqalkii iyo qolkii dhamay qam aan la sinoo loo labisin waxaa dhici karta inay yacni iridda ka laabato ay tiraa war middan anigu haddaan yeeli lahaa waxay ku leedaha kuwo kale kuwo kalea guriga soo fiirinayo gabdho kale a igu ceebaynayo gabdho kale taas iyaguna daruuraysanoo waxay leedahay gabdho kale a igu ceebaynayo gurigii wixii marka waxaa laga dhigto wax mashruuca masaladuna masale khatarteeda lah weeyo laysugu khilaafsan yahay maxaaraama mise waa karaahiyo maxaaraama mise waa karaahiyo wa amaa xukmi sadri buyuuti waljudraan fi jawaasihi اختلاف قديم وجزم جمهور الشافعية بالكراهي قويين وصرح الشيخ نصر المقدسي منهم أو شافعية كمدة بالتحريم وأسوي جزمي شيخ الشافعي كم يسوي حلو هذا حرام واحتج وحي حجة كدكتي بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يري إن الله لم يأمرنا إلهي لما أمرن النكس والحجارة والدين dhoobada iyo dhagaxda inaan lebis u yeelno oon lebisno dhagax inaan lebis u yeelno nama amrin ilaahay inuu nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam wajanaba sitra daahi uu nabigu sala allahu alayh wasalam markaa soo jiiday xataa hataka ilaa uu ka dildilaaciyay nabigu sala allahu alayh wasalam wa akhrajahu xadiidka waxaa soo saaray muslim qaala albayhaqiy wuxuu yidhi haadihi lafdatu ereygan tadullu wuxuu tusinaya calaa karaahati satri ljidaari derbiga in la asturo karaahiyadeeda ayuu lafdigana tusinaya wain kaana fii bacdi alfaadi alxadiis haba ku sugnaado أن المنع منعgu كاana inuu ahaa بسبب الsورة muuqaalo iyo sawiro ku dheganaa sababteed bay riwaayaadka qaar ha ku soo arooraan وqاala غayruhu wuxuu yihi sheekha غayrkiisa laysa في السiyاaq xadiidka siyaaqiisa kuma sugna maa yadul wax tusinaya calى تaxriim وإنama فيhi waxaa ku sugan نfy الأمri بذalika inaan lees amrin oo amarka la diiday ونfy الأmri amarka oo la diidana laa ystalزim mal ka laazimayo ثubuuت النahyi nahyiga sugnaashadiisa lakin yumkin waxaa suurtogala an yuxtaja in loo xujeysto bificlihi nabiga ficilkiisa salى اllahu alيه wasalam fii hadkihi daahi inuu dildilaaciyo nabigu salى اllahu alيه wasalam ficilkaasna wuxuu keeni taxriim markaa in loola jeedo waa sida uu deliishanayo ashaykh nasrun almaqdesi inuu deliishanayo qaala shayku raximah اllahu taعaalى wadacaa ibn cmar aba ayub fara'a fi lbeyti sitra calى jidaar faqaala ibn cumar galabana calayhi الnisa calىa hada sitri sitrigan derbigaan asturnay waxaa nooga raayey oo nooga adkaaduu yidhi annisa faqaala markaasu wuxu yhi aba ayub man kunta akhsha calayhi falama kun akhsha calayka wallahi laa adcmu lakum dacaaman farajac qaala shaykhu raximah اllahu tacala xaddaثna ismaaciil waa ismaaciil ibnu abi uways almadani ayaa loola jeedaa aluwaysi qaala xadaثanii maliku can naafic can alqasim bn moxamed aladi yantasib ilى abi bakr sidiiq can caaisha radi allahu tacala canha zawji nabiy salى اllahu alيه wasalam annaha akhbarathu umuna caaisha markaa waxay u sheegtay qaasim bn moxamed annaha caaisha ishtarad waxay soo iibsatay namruqatan barkin barkintaasoo fiiha tasaawiir sawiro ay ku sugan yihiin falamaa ra'aaha barkintii rasuululah rasuulka ale sala allahu alayh wasalam markuu arkay qaama cala albaabi falam yadkhul guriga albaabkiisii u istaagay gurigiina sooma gelin rasuulku sala allahu alay wasalam xadiiskaas marka wuxuu u deliishanaa yacni dacwada meesha haddii lagaaga yeero haddaad munkar ku aragtid inaadan gelaynin inaadan gelaynin leanna rasuulku sala allahu alayh wasalam guriga albaabkiisii ayuu istaagay falam yadkhul ma gelin facaraftu fii wajhi caaisha waxay tihi nabiga wejigiisii sala allahu alay wasalam waxaan ka gartay alkaraahiyata karaahiyaan ka gartay inuu kahanayo ayaan ka gartay nabigu sala allahu alay wasalam waqultu markaasa waxay idhi ya rasuula allah atuubu ila allah ilahay xaggiisaan u toobadkeeni wa ilaa rasuulihi ilahi rasuulkiisa xaggiisaan u toobadkeeni sala allahu alay wasalam maadaa adnabtu maxaan ku dembaabay maxaan sameeyey rasuulka ilahi sala allahu alay wasalam faqaala rasuulu lah rasuulka aleh sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi maa baalu haadihi numruqa barkintan xaalkeedu muxuu yahay sha'nigeeda bal ka warran qaalat markaas waxay tihi umuna caaisha waqultu waxaa idhi ishtaraytuhaa barkinta laka adigaan kuu soo iibiyey litaqcuda calayha si aad ugu fadhiisato watawasadahaa barkinna aad uga dhigato marna aad ku fadhiisato marna barkin aad ka dhigatid faqaala rasuululah rasuulka ale sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi ina asxaaba haadihi suwar sawiradan asxaabteeda yucadabuuna yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha waa la cadaabaa yuqaalu lahum waxaana lagu leeyahay axyu nooleeya maa khalaqtum haddee abuuristaad isku daydeene bal waxaad abuurteen haddee naf soo geliya ayaa la leeyahay wa qaala rasuulku sala allahu alay wasalam wuxu yidhi ina albeyta guriga alladii gurigaasoo fiihi guriga dhexdiisa asuwaru muuqaalada iyo sawiradu ay ku sugan yihiin laa tadkhuluhu lmalaa'ika malaa'igtu sooma gasho waa markas lishayaadiin waa xarun xarunay shayaadiinta uu u noqonaa gurigaasi markas lishayaadiin ayuu u noqon marba haddii sawiradaas muxaramka ah ay ku sugan yihiin qaala shaykhu raximah اllahu tacaala baabu qiyaami اlmar'ati cala rijaali fi lcursi wakhidwati binafsi haadaa midkani baabu qiyaami اlmar'ati islaanta istaageedii baabu jawaazi qiyaami اlmar'a islaanta istaaggeedii bannaanaashadeedii ayuu u baab yahay cala rijaali raggii ay la dul istaagto bishu'uuni dacaam cuntada arrimaheedii raggii meesha dacwada isugu yimid cuntada inay u keenkeento iyo inay bannaan tahay fi lcursi arooska dhexdiisana ay cuntada shu-uunteedii ay u istaagto inay bannaan tahay iyo wa khidmatihim ragga uu adeegidoodii inay bannaan tahay binafsi ay binafsihaa islaantu inay nafteeda raggii ugu adeegto haddii markaa islaantu ay asturan tahay oo cawradeed midna aysan ka bannaaneyn khalwana aysan jirin muxaramo ah inay raggii yacni dul istaagi karto ay u adeegi karto oo maaragta cuntadii ay u keenkeeni karto oo masaladaasi waa mas'alo ijmaac oo cid hadda diiday ma jirto marba haddii haweenaydu asturan tahay waa ka adeegi kartaa meesha iyadu way ka adeegi kartaa قال الشيخ رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن أبي مريم هو المصري قال حدثنا أبو غسان محمد بن مضر محمد بن مضر قال حدثنا أبو حازم عن سهل قال لما عرس أبو أسيد الساعدي مم، عرس ساسمو ذين شد رادا وحير الشيخ قوله لما عرس عرس كذا وقع بتشديد الراء ساسا دعدي الراء ده لشده وقد انكره الجوهري امام الجوهري وصاحب الصحاح وانكري فقال وحير يقال وحال يرى اعرس ولا يقال لما يرى عرس اروس كدي تهي فعل لغا ما بخيو والله ما شده ساس يرى عرس لما يرى قال لما عرس مركو أروسي أبو أسيد الساعدي دعا النبي وأصحابه نبي صلى الله عليه وسلم أيو يري وأصحاب رسولك أصحابتي سنة ويري فما صنع لهم أما أوسن صنعين أصحابتي النبي صلى الله عليه وسلم دعاما دعام أما صنعين ولا قربه الدعام كين إليهم أصحابتي النبي أما سودوين إلا امرأته أبو أسيد إسلانتي سماهن أم أسيدنا إذا كخدمينيسي دعودي النبي صلى الله عليه وسلم صحابي ما شاء الله يري وموسيدا كأديغيسي وهذا محل شاهد الإمام البخاري الإمام البخاري محل شاهد كيسنا وإنت أصبح maxay samaysay adeegeedii ballat waxay qoysay tamaraatin dhowr timiray qoysay fii tawrin weel dhexdiisa ayay ku qoysay weelkaasoo min xijaaratin ee dhagaxa min alleyli fi lleyl habeenkii dhexdiisa sii qamirisay sii qoysay falamaa faraqa annabiyu nabigu sala allahu alay wasalam markuu ka faaruq noqday min adacaam dacaamkii uu ka faaruq noqday amaatathu waa qastay sharaabkii lahu nabigay sharaabkii u qastay sala allahu wasalam mubaaraka calayhi fasaqatuu nabigay waraabisay sala allahu alay wasalam tuxfata liajli tuxfa hadiyeyn darteedoo bidaalika sharaab ay nabiga u hadiyeynayso salى اllahu alيyه wasalam xadiidkaas marka masalada sheekhu u deliishaday oo haweeneydii inay markaa raggii u khidmayn karto dacaamkii iyo ay usoo dhodhoweyn karto haddii markaa ay asturan tahay khalwa muxaramana aysan jirin qaala shaykhu raximah اllahu taعaalى baabu naqiici wاsharaabi aladii laa yuskiru fi اlcursi haadaa midkani baabu jawaazi الnaqiici kii la qamiireeyey waa sharaabkii la qamireeyey oo xalay wax lagu ridayo waa kii laqami sharaabkii la qamireeyey bannaanaashadiisii ayuu u baab yahay washaraabi cabitaanka bannaanaashadiisii ayuu u baab yahay waa min cadfi alcaami cala alkhaas ilaa sharaabku waa iska ballaaran yaho wax walbaa soo gelaya lafdu sharaab haddii la yidhi waa caam laakiin lafdu naqiic wuxuu khaas ku yahay sharaabka markaas habeenkii lasii qamiiriyey waa timirtii iyo zabiibkii oo kale biyo lagu sii ridayo ayuu khaas ku yahay hada midkani baabu naqiici baabu jawaazi naqiici kii la qamiireeyey sharaabkii la qamiireeyey bannaanaashadiisii u baab yahay washaraabi cabitaankii bannaanaashadiisii u baab yahay alladii sharaabkaasoo laa yuskiru aan maan doorinayn bishard marka la qamiirinayo khamradaba waa la qamiiriyaahe bishardi inuusan khamro isu bedelin a shardi ahu markii la qamiiriyey waa inuusan khamro noqon oo maan doorinaynin fil cursi arooska uu ku bannaan yahay sharaabkaas la qamiiriyey inuu arooskii ku bannaan yahay hadduusan muskir ahayn oo maandooriye ahayn xadiiskii abu usayd uu soo celiyey oo masalada xadiiska abu usayd haweenaydii saxaabiyadda ahayd ay nabiga usii qamiirisay sala allahu aleyh wasalam sharaabka ayuu ku soo celiyey laakiin waa isnaad kal dariiq kale waa siduu samayn jiray sheekhuyo qaala alimamu الbukhari raximah llahu taala xadaثana yaxya bnu bukayr qaala xadaثana yaxya bnu cabdillaahi bnu bukayr almisriy kii hore muxuu ka qaadayay fiir haddaanu soo qaadanay xadaثana saciid bnu abi maryam ayuu ahaa qaala xadaثana abu gasaan qaala xadaثani abu xaazim can sahlin halkaasuu ka dhacay haddana xadaثna yaحya بن bukayri qala xadaثna yacqub بn cabdiرaحman alqari wa nisbaة ilىa qabiilatin laa nisbaةi ilى اlqirاءة qira loo nisbeeyey ma ahan waa sheekha qabiiladiisi reer bani qari ayaa loo nisbeeyey qaala xadaثna yacqub بn cabdiرaحman alqari can abi xaazim marka majmc mxuu noqonaa majmacu duruq can abi xaazim halkaasi duruqda uu isugu imaamo ilaa sheekha caadadiisa waxaa ka mida matniga xadiidka hadduu soo celinayo asaaniidda kuma soo celiyo nafs isnaad kuma soo celiyo in badanna waan soo qaadanayo can abi xaasim qaala samictu sahla bna saacadin ana abaa usaydin asaacidiya daca nabiya nabigu u yeeray sala allahu alay waslam licursihi liajli cursihi arooskiisa darsiisa ugu yeeray fakaanat imra'atuhu abu usayd islaantiisa waxay ahayd khaadimahum khaadima alqowm qoomka iyadaa u adeegeysay yowmaydin maalintaasi u khidmaynaysa walxaal hiya alcaruusu ay tahay faqaalat markaasi islaantii waxay tidhi ow amase waa shakun min araawi ow amase qaala ninkii qaala sahliyaa yidhi ow amase qaala ama sahliyaa wuxuu yidhi atadruuna ma og tihiin maa shaygii anqacat ay u qamiirisay gabadhu lirasuuli illah rasuulka sala allahu alayh wasalam waxay u qamiirisay anqacat lahu rasuulka sala allahu alay wasalam waxay u qamiirisay tamaraatin min alleyl dhowr timir ay u qamiirisay min alleyl fi leyl fii tawrin weel ayay ku qamiirisay qaala shaykhu raximah allahu tacala baabu lmudaaraati maca annisaa وqowli النabiy slى الlaه عليه وsلم inama اlmarأaةu kaالdilaci hada midkani baabu mashruuciyaةi اlmudaaraati jilcinta hadalka iyo dhaqanka loo jilciyo jidayntiisii ayuu u baab yahay maca nisaa'i haweenka micigooda hadal jilacsan iyo dhaqan wanaagsan in lagula mucaamaloodo jidaynteedii ayuu u baab yahay wa qowli nebiyina waa u baab nabiga qowlkiisii salى اllahu wslm wbaaraka calayh uu yidhi inama almar'atu islaantu kadilaci feerqa loocanay la mid tahay iskaga dulqaata oo dhaqanka iyo hadalkaba u jilciya oo si naxariisla kula mucaamalooda inuu nabigu yidhina waa u baab salى اllahu wslm wbaaraka calayh baabkan sheekhu wuxuu uga hadli doonaa inuu nabigu jideeyey salى اllahu عalيyه wasalam haweenka in loo dhimriyo haweenka la qabo in loo dhimriyo loo naxariisto iyadoo la fiirinayo asalka meeshii laga abuuray meesha laga abuuray nebigu salى اllahu alيyه wasalam wuxuu yihi inama almar'atu kadilac feertaas qalloocan ayaa haweenku la mid tahay feer qalloocana laga abuuraye marka qofkii ninka ahaa inuu akhlaaq wanaagsan uu kula mucaamalado meesha ay ka qalloocan tahay keli ah inuusan isha ku haynin gabadhu yani qof walbo makhluuq waa sidaas meeluu qalloocanna waa leeyahay oo akhlaaq xunna waa leeyahay akhlaaq wanaagsan iyo dhaqan wanaagsanna qofku waa leeyahay marka gabadhii meesha isha inaan lagu haynin meesha keliya labada ceeb ama saddexda ceeb oo ay leedahay keliya inaan maanta o dhan shaydaanku uusan ku tusin laakiin aad fiiriso maxaasin kale inay leedahay maxaasin kale wanaagyaalo badan ceebaheeduna ay tirsamayaan oo laba iyo saddex iyo afar ay gaarayaan laakiin maxaasinteedu inaysan tiro lahayn wanaagyaalo fara badan inay leedahay dhinacaas in la fiiriyo meelaha ay ku roontayo iijaabiyaadka ah qaala shaykhu raximah اllahu taala xaddaثna cabdاlcaزiiz ibn cabdillaah cabdاlcaزiiz ibn cabdillaahi ibnu yaxya ibnu camrin ayuu la jeeda qaala xadaثanii malik can abi sinaad cabdullahi ibnu dakwaan almadani can ilacraji can abi hurayrata radi allahu tacala canhu ana rasuula allah rasuulka ale salى اllahu alيه wasalam qaala rasuulka ale salى اllahu alيه wasalam wuxuu yidhi almar'atu haweenaydu kadilaci feer ayay la mid tahay in aqamtahaa haddaad feerta aad toosisid ood istiraahi toosi bimacnaa in aradta iqaamatahaa haddaad doonto feerta inaad toosiso kasartahaa waa jebina waa jebinayo wa in istamtacta bihaa haweenaydii haddaad ku raaxaysanaysidna istamtacta bihaa haweenaydii waad ku raaxsaysan waad ku raaxaysan ma waxaad u celinayba dilaca naftiis wa in istamtacta bihaa dilacii dilaca laga sheekeynayo yacni feertaas haddaad ku raaxaysanaysid oo feerta aad haysanaysid istamtacta bihaa feertii waa haysane feertana waa kinaayatun can ilmar'a islaantii aan loola jeedaah waad ku raaxaysanay feertii walxaal fiiha feerta dhexdeeda ciwajun qallooc uu ku sugan yahay ilaa haddaad yacni qalloocaas wax ilaahay u abuuray weeyo feertii toosi haddaad istiraahid waa jebin haweenaydii haddaad istiraahid iyadana wax ceebka saliima uun kaliya waa inaad dhinacaas yacni ka fiiriso oo ceebaheeda uun mar walbaba aad ar aragto macnaheedu waa inaad jebido jebinteeduna waa dalaaq in gurigu dumow gurigu intu inuu dumow gurigu inuu dumona waa hadda shaydaanka maqaasidiisii iyo makaayidda iyo shirqoollada uu raadinayo qaala shaykhu raximah اllahu tacaala baabu lwasaati binisaa hada midkani baabulwasaati dardaarankii ayuu baab yahay binnisaa'i dumarka layskala dardaarmo oo qof walbaa qofka kale uu ku booriyo kalena dardaarmo dumarka in xuquuqdooda layska ilaaliyo dumarka in loo jilacsanaado dumarka in loo sabro labada iyo saddexda meelood ay ku qalloocan yihiin shaydaanku uusan ku tusinin maxaasinteeda iyo wanaagyaalkeeda in la fiiriyo qaala shaykhu raximah اllahu tacaala xadaثna isxaaq bnu nasrin waa bukhaarigiye isxaaq bnu nasrin albukhariyu qaala xadaثna xusein اljucfi xusein bnu cali ibn اlwaliid aljucfiy can zaa'idata wa zaa'idata bni qudaamat alkuufi can maysara wa maysarata bnu camaare can abi xaazibin can abi hureyra can الnabiy salى اllahu alيه waslm qaal man kaana yu'minu biاllahi walyowm اlآkhir falaa yu'di jaarahu man kaana qofkii ahaaday yu'minu inuu rumaysan yahay biاllahi walyowmi اlآakhir ilahiy maalinta aakhiro qofkii rumaysanow falaa yu'di yuusan dhibin jaarahu deriskiisii wa aqrabu ljaari hiya zawjatuk jaaraa la yidhi iimaankii lagu xihay deriskii yaan la dhibinaa la yidhi bukhaari xadiis xadiiska muxuu la jeeda min baabi owla min baabi owla haddaad haweenaydaada dhibayso ka warran haweenayda haddaad dhibayso iyaduna oo mucaamalo xun mucaamalo sayi'a aad kula mucaamalaynayso fakaannaka lam tu'min biاllahi wa rasuulihi walyowmi alaakhir waaba adigoon rumaysnaynba ilaahay iyo maalinta aakhiro iyo rasuulka sala allahu alayh wasalam wastawsuu iskala dardaarma binnisaa'i dumarka khayran khayr iskala dardaarmo isku booriya in hab wanaagsan ee mucaamalo wanaagsan lagula dhaqmo fainahuna uu yihi rasuulku salى اllahu alيه wasalam dumarka khuliqna waxaa laga abuuray min dilacin feer qalloocana laga abuuray waina acwaja shayin shay midka ugu qallooca badan shaygaasoo fi dilaci feerta ahaadana aclaahu acla dilaci feerta meesha ugu sarraysa ayaa ugu qallooc badan fain dahabta haddaad tegtid tuqiimuhu xaalaad toosinayso dilacii feertii kasartahu waad jebine wain taragtahu haddaad ka tagto dilaciina lam yazal kama zuulayo acwaja inuu iska qalloocan yahay fastawsuu biالnisaa haweenka iskala dardaarma khayran wax khayra iskala dardaarmo ixsaan in loo sameeyo loona sabro isku boorriyu rasuulku salى اllahu عalيه wasalam qala shaykhu raximah اllahu tacaala xadaثna abu nacym alfadl bn dukayn اlkufi qala xadaثna sufyan sufyan thawri can cabdillahi bni dinar huwa almadani can ibni cumar radi allahu tacala canhuma qaala wuxu yuri ibni cumar kunaa waxaan ahaa jirnay nattaqi inaan iska ilaalinno alkalaama la hadlidda iyo walinbisaada fidfidsamidda ilaa nisaa'inaa haweenkeenna inaan u fidsanno hadal badan oo fara badan aan kula hadalno aan hadalka maaragtaahay aan iska ilaalin jirnay o iska waardiyin jirnay calaa cahdi nebiyi xilligii nabiga sala allahu alayh wasalam ayaan iska ilaalin jirnay xataa hadalka inaan kula hadno haweenka heybatan liajli heyba heybe iyo cabsi aan ka heybaysanayo darteed ayaan xataa hadalka bannaan oo caadiga ah qaybo ka mid ahaan iska ilaalin jirnay an yanzila inuu soo dego aan ka cabsanayno on ka heybaysanayno fiinaa dhexdeenna shay-un shay inuu ku soo dego shay-un min alqur'aan ayuu la jeedaa aayado markaa ilaahay nagu canaananayo haweenka maxaad sidaa u yeesheen hadalkaa qallafsan maxaad kula hadasheen aayadadahaas inay soo degaan aan ka baqaynay marka dumarkii xataa sida hadalka caadiga ah ayaan kala xishoon jirnay ayuu leeyahay cabdullahi bni cumar falamaa tuwafiya annebiyu nabiga markii la oofsaday sala allahu alayh wasalam takalamna markaasaan dumarkii la hadalnay wanbasadnaa waa fidfidinnay waa isfidinay oo hadalkii iyo mucaamaladii ayaan fidinayoo waxyaalo aanaan samayn jirin xilligii nabigu uu noolaa sala allahu calayh wasalam ayaan samaynay ula jeedaa maxalu shaahidka bukhaariguna waa intaasoo heybata an yanzila fiina shay-un waxaan ka baqi jirnay in xagga ilahay nalka soo canaanto qaala shaykhu raximah llahu tacaala baabun hada midkani baabun baabu qaala tacaala ilahi wuxuu yihi jala jalaaluhu yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii ilaahay rusushiisa rumeeyeenow quu anfusakum naftiinna ilaaliya wa ahliikum ahalyaalkiinana naaran naftiinna iyo ahalkiinaba naarka ilaaliya ulajeeddada markay maxalushaahidka aayaddan sheekhu uu ka deliishanayo waxaa weeye haweenka naftooda in la tarbiyeeyo liannahunna min alahli ayaga nafsadooda ahalkiiy ka mid yihiinoo oo ilaahay uu amray jala jalaaluhu in naarta iyo asbaabteeda waxyaalaha keenayaba laga ilaaliyo qaala shaykhu raximah llahu tacaala xadaثanaa abu nucmaan wa moxamed bnu اlfadli ayuu ula jeeda qaala xadaثana axmed bnu zaydin huwa albasriyu can ayub huwa sakhtiyaani can naafic can cabdillahi bni cumar qaala الnabiyu salى اllahu عalيh wasalam rasuulku wuxuu yidhi kullukum dhammaantiin raacin ilaaliyo ayaa tihiin qof walba meel uunbaa mas-uul looga dhigay wa kullukum dhammaantiin mas-uulun mid la weydiinayaa tihiin maalinta qiyaamaha falimaamu madaxweynaha raacin mid shacabkiisa ilaalinaya wa huwa madaxweynahana mas-uulun shacabkiisa wax laga weydiin doonaa wa rajulu ninku raacin ilaaliyo wo calaa ahlihi ahalkiisa iyo xaaskiisa iyo owlaaddiisa ayuu ilaaliyo ka yahay wa huwa isagana rajulka mas-uulun waa la weydiin doonaa ahalkiisa iyo owlaaddiisa habkuu kula dhaqmay ayaa la weydiin doonaa walmar'atu islaamtana raaciyatun mid ilaalisa wey calaa beyti zawjihaa ninkeeda gurigiisa ayay ilaaliyo ka tahay wa hiya islaamta iyadana mas-uulatun waa la weydiin doonaa gurigaa wax khiyaano ah iyo wax sharcigu uusan ogolayn hadday ku samaysay waa la weydiin doonaa walcabdu addoonkana raacin ilaaliyo wey calaa maali sayidihi sayidkiisa maalkiisuu ilaaliyo ku yahay wa huwa addoonkana mas-uulun mid la su-aalayo alaa hooy fa kullukum dhammaantiin raacinaatiin wa kullukum mas-uul dhammaantiinna mas-uulaatiin rasuulku sala allahu alيh wasalam qaala shaykhu raximah اllahu tacaala baabu xusni اlmucaasharati maca alahli haadaa midkani baabu xusni baabu mashruuciyati xusni اlmucaashara dhaqanka wanaagsan jidayntiisii ayuu u baab yahay maca alahli ahalka micigooda dhaqan wanaagsan in lagula dhaqmo inuu nabigu jideeyey salى اllahu wslam wbaaraka calayhi ayuu u baab yahay sheekhu raximah اllahu tacaala abwaab macaanideedu isku dhadhowdahay iyo taraajim macnahooda uu isku dhow yahay ayuu sheekhu tarjamaystay tarjamadana meesha uga hadli doono waa nabigu salى اllahu عalيه wasalam inuu jideeyey ahalka dhaqan wanaagsan iyo naxariis in lagula mucaamaloodo sheekhu wuxuu ku yidhi shaarixu qaala bnu lmunayiri ibnu lmunayir wuxuu yidhi nabaha bi hadihi tarjama tarjamadan bukhaari wuxuu ku baraarujiyey calى ana iiraada الnabiy nabiga soo aroorintiisa salى اllahu عalيه wasalam hadihi اxikaaya sheekadan soo socota nabigu inuu soo arooriye yacni xadiida umi zarcin xadiiska umu zarci ula jeedaahe laysa xadiisku ma aha khaliyan mid ka maran can faa'ida sharciya sheekadaasi faa'iide sharciya kama mara wa hiya alixsaanu fii mucaasharati alahli waa ahalka mucaasharadooda iyo dhaqankooda in la wanaajiyo ee sheekadaas sheeko waxaa weye fawaa'id fara badan ayuu nabigu u keenay sala allahu wasalam wbaaraka calayh qaala shaykhu raximah llahu tacaala xadaثana sulaymaan bnu cabdiraxmaan waa dimashqigii sulayman bn cabdiraxmaan bn dimashqi وعaliي bni xujrin almarwasi qaala akhbarana ciisa bnu yunus min أwlaadi abi isxaaq الsabici qaala xadaثana hishaam bnu curwata can cabdillahi bni curwa can curwata can caaisha qaalat uxtir bnu caaisha jalasa إxdaa caشhara imraأa kow iyo toban haweeney ah ayaa fadhiisteenay tiri umuna caaisha fatacaahadna way ballameen kow iyo tobankii haween watacaaqadna way heshiiyeen an laa yaktumna inaysan qarin ayay ku ballameen ay ku heshiiyeen min akhbaari aswaajihinna nimankooda qaba nimankaa akhbaartooda shay-an inaysan waxba ka qarin saasay ku ballameen kow iyo tobankoodii qaalat iluulaa islaantii hore waxay tidhi zawjiyi aniga ninkaygu laxmu jamalin waa hilib geel hilibkaas geelo qadfin ee caato ah hilib geeloo caato ah oo kale weye ninkaygu hilibkaas geeloo caato ah oo calaa ra'si jabalin buur madaxeeda ahaatay waa hilib geeloo caato ah oo weliba caatadii haddana si fudud aadan ku helaynin yacni waxay ula jeedaa ixsaankiisu waa yar yahay ixsaankii ha yaraaday ixsaankii haddana si fudud wax kuu siin maayo waa gacan yar yahay oo gacantiisa waa iska yar tahay gacantii yareedna waxa weeye hadal iyo qayla ka sokaysa qaylo iyo baayo iyo markuu kugu dhigo markaasuu xoogaa yar iska toori marka waxa weeye waa hilib geeloo kale tiri oo buur dheer lagaa saaray hilib geeloo kale oo beerguris weliba hilib geel caata uu yahay meel dhoor laga saaray laa sahla mid fudud ma aha fa yurtaqaa si fudud loo loo koro wax fududoo si fudud loo korayo ma aha walaa samiina hilib cayilana walba ma aha oo fa yuntaqala loo guuro xaggiisa hilib cayilana maaragta la doonto farxad lagu doontana ma ahanayt qaalat ihaaniya islaantii labaadaa waxay tidhi zawjiya aniga ninkaygii laa abusu khabarahu warkiisa ma faafinayo warkiisa sidaa u faafin maayo innii aniga akhaafu waxaan ka baqaa an laa adarahu khabarkiisa inaanan waxba ka tegin khabarkiisa inaanan waxba ka tegin ayaan ka baqaa haddaan tafaasiil iyo faahfaahin badan aan ka bixiyo laakiin waa soo koobiyey tiriyo innii akhaafu waxaan ka baqaa an laa adarahu khabarkiisa inaanan waxba ka tegin in adkurhu zawjkayga haddaan sheego adkur waxaan sheegi cujarahu ceebtiisa daahirka ah iyo wa bujarahu iyo ceebtiisa qarsoon labadan ii sheegi macnaa waxay la jeedaa lahu cuyuubun daahira wa cuyuubun khafiya ceebo daahirana waa leeyahay ceebo qarsoonna waa leeyahay haddaan soo koobay ula jeedaa marka waxaa dhici kartay leeyihiin culimmada shuraaxda iyo muxadisiintu ninkan inuu iska ahaa daahirkiisu inuu wanaagsanaa oo bulshadu marka ay u yaqaaneen nin toosanba inuu yahay markaas waxay sheegi daahirka unbaad fiirinaysaane bujaruu leeyahay alcuyuub albaatina bujarka waxaa loola jeeda alcuyuub albaatina ceebo u qarsoonuu leeyahy ninka daahirka unbaad fiiriseen maahane xogtiisa hoose haddaad ogaan lahaydeen bujaruu leeyahay marka waxay tihi adkur cujarahu wa bujarahu qaalat ihaalisa midii saddexaad iyaduna waxay tihi zawjiyi aniga ninkaygu alcashanaqu waa nin dheer horta oo laba lafood ah inan diiq haddaan hadlo udallaq waa lee fura haddaan war sidan ii dhaano wax noo sameeyo ixsaan noo samee waaba furinaan ka baqaya tiri waa i furi waynaskud haddaan aamusana ucallaq waa laylaalaadina bayna aلsamaaءi waاlardi fatadaruuha kalmucallaqa oo kale ayuu uga dhigay kuwa ilaahay uu yidhi haweenka mucallaqaha ka dhiginina waa mucallaq yacni zawj fiicanna ma haysato mana la sii dayn si zawj fiican ay u guursato qaalat الraabicatu midii afaraad iyaduna waxay tidhi zawjiyi aniga ninkaygu ka leyli tihaama meesha tihaama la yidhaaho habeenkeedoo kale wo waa bilaad اlxijaaz bilaad اlxijaaz wey tihaama laa xara kulaylna ma aha walaa qura qabowna ma aha habeenkaa tihaamo oo kale qof ku nool weeyo qabow saasana tihaamo ma lahan kulayl aad u daranna ma ahan marka ninkeeda saasay ula jeedaaho wanaag hadda aan idinkaga sheego fiicanna kuma ogi xumaato hadda weyn oo aan ka sheegana ma hayo dhaqankiisu waa iska muctadila ilaada iska dhexdhexaad muctadil walaa makhaafa cabsi kama jirto aan uga baqayo dhibaato inuu gaarsiiyo walaa sa'aamata daalna ma jiro iyo noogoo min suxbatihi saaxiibnimadiisana hadda kama daalinoo ma dhahayo ha ifuro waa nacay ma dhahayo ula jeedaa qaalat ilkhaamisa tii shanaada iyaduna waxay tidhi zawjiyi aniga ninkayga in dakhala hadduu guriga soo galo fahida waa herem caddeeya sidii herem cadkoo kale ayuu dabeecaddaas u leeyahay guriga markuu soo galo herem cadkaas marka laba macnoba culimmadu waa ku fasireen kahiiruljimaac inuu yahay waa lagu fasiray bahalkan fahdiga herem cadka waxaa layidhi waa min akthar alxayawaanaati jimaacan xayawaanaadka midka ugu badan jimaaca marka hadduuba soo galo wax keenuu leeyahay un hadduu soo galo wax kale iyo howl kale asoon kuu bilaabin wax keenuu leeyahay sidii heremcadkii oo kale waxaa kaloo tashbiiha heremcadka ay ula jeedaah yidhaaheen culimmada qaarkood waxaa suurtogal ah inay ula jeedo kahiiru nowm kahiiru nowm lianna alfahda min akthar alxayawaanaati nowman xayawaanaadka ugu hurdada badan ayuu ka mid yahay nin caajislowo guriga hadduu soo galo hurdadiisu iska dheeraysan wain kharaja hadduu baxana asida waa libaaxoobaa guriga hadduu ka baxayana waa libaaxoobaaboo nin geesiyow walaa yas'alu mana su'aalo camaa ayiladii kii xaggiisa nama weydiiyo cahidda uu ogaaday wixii ceebaha uu guriga uu ka og yahay oo min mataaci lbeyt ayuu la jeedaa alaabihii beytkoo dayacmana nama weydiiyo nadbahayo alaabtaa xaggee laga keenay iyo alaabtaa xaggee ku dayacantay iyo war waxaas ceebaha uu nagu og yahay waa iska dhegatiraa waa iska dhegatiraa waxay ku tilmaami nin inuu yahay yacni deeqsina ah oo ay ku tilmaami haddana akhlaaqdiisu akhlaaqdiisuna inay wanaagsan tahay oo waxyaalaha guriga yaalla iyo ceebaha uusanna weydiinin qaalat isaadisatu tii lixaada iyaduna haddana waxay tidhi zawjii aniga ninkayga inaa kale hadduu wax cunaayo lafa waa duubaa weelka waxa ku jira oo dhan waa duuduubi waxba sooma reebo wa in shariba hadduu wax cabbayo ishtafa waa mariyaa haddii cabitaan loo keenana hal dhibac kuma reebayo hal dhibac kuma reebo galaaska wa in ildajaca hadduu jiifanayana iltafa waa isduuduubaa hal meel oo ka bannaan arki maysid jirkii maro go' weynuu isku duuduubi walaa yuuliju ma geliyo alkafa calacashiisa calacashta hoosta igama soo geliyo liyaclama si uu u ogaado albatha calaacalka calaacalka iyo shahwadayda si uu ogaadana calacashta hoos inta iga soo geliyo war caawa xaalkaagu waa sidey xataa idhihi maayo marka laba arrimooday ku tilmaantay oo mid waxa weeye waa kahratu اlakli iyo qilat اljimaac waa laba aan isqaadan karin wey ila ninka haddii cunto badan la siiyo waa in xoogaa jimaac badana munaasib u ah inuu la yimaado wey cunto badan hadduu cuno walba waa inuu jimaac badan uu la yimaado marka gurigii cuntadii tilana waa ka dhammayn hal marna idhihi maayo war shahwadaada ka warran xaggee wax kuu maraya xaalkaadu xaggee wax kuu marayaanna ma idhahayay tihi marba qaalat isaabicatu middii toddobaad ayaa iyaduna waxay tidhi zawjii aniga ninkaygu khayaayaa waa doqon caqli weyn sidaasa ma lahan ow amase aya ow amase cayaayaa-u waa mid maaragtaahay aan wax bacrimin bimacnaa cadamu talqiix ayaa loola jeedaa midaan wax bacrimin weeyo intaasaan isla qabnay haddana ima bacrimin macnaa ur iyo waxyaalo noocaasa iima yeelinay ula jeeda waa ninaan wax dhalaynin wey dabaaqa waa dabaal waa nin iska sawirahoo dabaalow kullu daa'in cudur kasta lahu zawjkayga daa'un cudur u yahay wax walboo akhlaaq xumo iyo cudur walba ilaahay isaguu ku kulmiyey oo meel wanaagsanba ma lahan wey shajaki waa ku dakraa ow fallaki ama waa ku jebiyaa haddaad waxyar la hadashana usha iyo gacantu waa ka soo horraysaa usha iyo gacantu way ka soo horraysaa ow amase jamaca waa kulmiyaa kullan mid walba oo daqarka iyo jebinta ka mida laki adiguu kuu kulmiyaa ama waaba isku kaa daraaho madaxana waa kaa daqri gacmaha iyo markaa lafahana waa kaa jejebin qaalat athaaminatu middii sideedaada waxay tidhi zawjii aniga ninkaygu almasu taabashadiisa la taabanayo ashana waxay ciwad ka tahay idaafadii almasu ay masuhu ayay ula jeedaa taabashadiisa jirkiisa la taabanayo masu arnabin ka masi arnabin waa bakaylaha taabashadiisii oo kale bimacnaa naacimu ljildi naacimu aljildi waa nin maqaarkiisu uu dabacsan yahay maqaarkiisu uu jilacsan yahay wa riixu uduga iyo riixda ka soo karaysana riixu zarnabin rayxaanta uduggeedao kale wey geedka zarnabka la yidhaaho rayxaanta ah waa nin caraf badan nin caraf badan weeye oo jirkiisuna aada maragtaahay uu u degan yahay oo u jilacsan yahay way ammaantay qaalat itaasica tii sagaalaada waxay tidhi zawjiyi aniga ninkaygu rafiicu lcimaadi tiirkiisu waa dheer yahay gurigiisa tiirkiisu nin guri dheer lawo dawiilu najaadi sidadiisuna way dheer tahay oo seefta seefta sidadeedisuna seefta markuu qaadanayo sidadeedu aaday u dheer tahay waa kinaayatun can duulihi kinaayatun can duulihi waa nin dheeray ula jeedaa sideeda dheer waxaa looga kinaayoodaa ninku hadduu labalafood yahayu cadiimu ramaadi dambaskiisuna waa weyn yahay gurigiisana dambas badan ayaa mar walbaba aad ku arki waa kinaayatu yacni can cadami buklihi waa bakhiil maahay ula jeedaa waa kinaayatun can karamihi wa juudihi waa nin deeqsiya liannahu dambaska faraha badan wuxuu laasimsanaa dab fara badan guriga in laga shido dab fara badan laga shidana muxuu laasimsanaa kahratu dabki wax badan in la kariyey wax badan in la kariyey ayaa meesha ka laasimaya marka deeqsinimay ula jeedaa qariibu lbeyti ay qariibu beytihi ashana waxay ciwad ka tahay idaafadii qariibulbeyti ay qariibu beytihi gurigiisu wuxuu u dhow yahay min annaadi golaha golaha dadku ay ku sheekaystaan oo ragga iyo akhyaarta gola fadhiga u ah ayuu guryaha ka ag dhistaa yacnii waa bakhiilka caadadiisuu khilaafsan yahayo qofka bakhiilka ahi meesha odayaasha ku sheekaysanayaanoo golaha la ysugu imanayo ma dego waxuu isleeyahy ama lagugu soo leexdaa o la yidhi maanta qadanna sii iyo maanta maaragta adaa lagugu soo hergeli iyo waxaasuu ka carari marka zawjkaygu sidaas ma ahanoo meelaha golaha dadku isugu yimaado ayuuba guriga ka dhistaaba oo wuxuu jecel yahay maaragta deeqsinimada iyo dadka inuu wax siiyo qaalat alcaashiratu islaamtii tobnaada waxay tidhi zawji aniga ninkaygu maaligaa la yidhaah wamaa maalik muxuu yahay maxaad ka taqaanaan maalik maalik khayrun min daaliki alwasfi alwasfi alaati tilmaamaha iman doonoon ku ammaani doono waa ka sii fiican yahy wax walboon ku ammaano waa saa ka sii fiican oo ka sii khayr badan lahu zaydkayga maaliga ibilun geeluu iska leeyahay geelaas oo kahiiraatu lmabaariki goobihiisu ay fara badan yihiin goobaha uu fadhiisanayo geel aad u fara badan oo goobo fara badan fadhiistuu leeyahay qaliilaatu lmasaarixi soofyaalkeeduna geeliisu waa yaryar meelaha ay u soofayaanna ma badna ma badna soofidoodu ma badno inta badan guriguu ku celiyaa isticdaadan liduyuuf wuxuu u diyaar garoobaa duyuuf inay iman doonto oo geela markaa caanahooda uu u liso ama uu geelaba uu u loogu u qalo inuu u qalo ama caanahooda inuu u liso ayuu rabaa ma wada soofiyo inta soofaysaaba waa yar tahayo inta guriga uu ku hayo ama xerada uu ku hayaa fara badan wa idaa samicna geeliisu hadday maqlaan sawta almizhari turumbada codkeeda turumbada la yeerinayo markay maqlaanna ayqanna geelu waxay hubsadaan annahuna hawaaliku inay halaagsamayaan maanta la gowracayo ilaa waxa weye marka caadada carabta waxay markay marti fara badan guriga ay yimaadaan turun baa la yeerinaa marka ninka deeqsigaa turumbadaasuu yeerino farxad uu ku faraxsan yahay farxad uu ku faraxsan yahay martidaa gurigiisa timid marka turumbadaa geelu markuu maqlo waxay ogaanayaan maanta martiyu inay joogto oo kulli la gowracayo in la gowracayo ayay og yihiin qaalat alxaadiya cashra midii kow iyo tobnaada waxay tidhi zawji aniga ninkaygu abu zarcin abu zarci wey fama abu zarcin muxuu yahay anaasa waa dhaqdhaqaajiyey min xuliyin bilado dahaba ayuu udunaya dhegahayga ku dhaqdhaqaajiyey dhegahayga oo dhan waa shumayaano waa ruxmayaano dahabuu iga buuxiyey wamala'a waa buuxiyey min shaxmi cadudaya labadayda muruq xayrtoodiina waa buuxiyey bimacnaa waxay ula jeedaa waa i cayiliyey waa i cayiliyey qof cayilan ayaa noqday oo murqaheedu ay cayilan yihiin wabajaxanii waa i wanaajiyey fabajaxanii waa i weyneeyey bimacnaa cadamanii zawjkaygu waa i weyneeyey waa i karaameeyey fabajaxad ilaya waxaa aniga ila weynaatayba nafsii naftaydiiya ila weynaatay qof weyn oo casiis oo sharaf le inaan ahay ayaan isku arkay wajadanii ninkaygu wuxuu iga helay fii ahli qunaymatin ari yar ahalkoodii ahalka uu iga soo watay iyo qoyskaygu ari yar ayay lahaayeen qoys iska saboola ayuu iga soo watay ahlu qunaymahaasoo bishiqin ay maca mashaqatin mashaqo micigooda ah abaar iyo rafaad iyo iyo faqri ayay ku noolaayeen qoyskaasuu iga soo dhex watay fajacalanii zawjku wuxuu i yeelay fii ahli sahiilin faraska dananaya ahalkoodii ayuu i yeelay sahiilku waa fardaha danana wey fardo danana ahal iska leh ahalkaasuu i dhex keenay waa adiidin geela ahalkoodii u dhex keenay meelo maaragtaahay ahal geel leh ayuu i keenay wa daa'isin mid sukulaya oo wax sukulaya ahalkoodii uu keenayo daa'isku waxa waa kinaayatun can kahrati zarci yacni dad beereley ah oo raashinka intay soo shaftaan raashinkii loo sukulayo dadkaasuu keenoo beereley ah wa munaqin mid saafigaraynaya ahalkoodii uu idhex keenay waa raashinka la xashirinaye raashinka la saafigaraynayoo la xashirinayo dadkaasuu idhex keenayo nicmo geel iyo maaragtaa fardo iyo beero iyo iska leh fa cindahu ninkaas agtiisa abu zarci ah ayaan aquulu waxaan rabo ku idhaahaa waxaan rabaan sheegan falaa uqabaxu layma xumeeyo markaan wax sheegtoon hadlana layma yidhaaho qubxan laki balaayo iyo hoogaa kugu dhacay ma waxaasaad sheegi layma dhahayo layma canaananayo waa arqudu waa iska seexdaan waa iska hurdaa fa atasabax waa iska barqaystaa sabax waa iska barqaystaa leanna guriga jaariya ka shaqaysay ula jeedaa intaan maaragtaay soo kallaho aroortii quraac same iyo laygama rabo barqadii xataa waa iska hurdi oo hurdaan isaga gaariyileen wa ashrabu waan iska cabaa caanaha guriga yaalaan iska cabax fa ataqanaxu waan isaga dheeraadaa cabitaankii ayaan markaa isaga dheeraanay leedahay hanu iska dhergi ummu abi zarcin abi zarci hooyadiis waa ninka hooyadiisa ula jeedaahay famaa ummu abi zarcin abi zarci hooyadiis maxay tahay maxaad ka taqaanaan xukuumuhaa hooyada weelasheedu radaaxun weelal waasacahay leedahay oo balbalaaran oo martida iyo dadka duyuufta ay ugu tala gashay wa beytuhaa hooyadaa gurigeeduna fasaaxun mid waasaca oo ballaaran ibnu abi zarci famaa ibnu abi zarci abi zarci wiilka uu dhalana maxaad ka taqaanaan muxuu yahay madjacuhu makaanu jiifkiisa wiilka uu dhalay kamasalli shadbatin seefta siibitaankeedao kaleu la mid yahay seef gal laga siibay oo kale ayuu la mid yahay yacni ma aadu u qurux badan yahay seefta markii gasha laga siibo waa walac walaclayna waa qurux badanta waa dhaldhalaalaysa saasuu wiilku u qurux badan yahay wa yushbicuhu wiilkiisa waxaa dherjiya diraacu ljafrati waxarta jeenigeeda dherjinaya waxarta yartaa jeenigeeda ayaa dherjinayo intaasuu ku quraaciyo ama qada iyo uu ka dhigtaa bintu abi zarcin abi zarci gabadhiisii famaa bintu abi zarcin abi zarci gabadhiisi maxay tahay maxaad ka ogtihiin gabadha uu leey uu dhalana dawcu abiiha hiya daa'icatu abiiha aabbaheed gabar addeecdawood wa dawcu ummihaa ay daa'icatu ummihaa hooyadeed gabar addeecdawood wa mil-u kisaa'ihaa labiskeeda mid buuxisa wey mar haddii lagu labisana waa qof aada u buuran wey marada waa buuxin wey wa kaydu jaaratiha deriskeeda mid ciil ciil ku rida wey gabadha gabdhaha deriskeedana ciilay ku ridi wax ciil ugu ridi siday u labisan tahay iyo siday dahabka u leedahay siday u qurux badan tahay gabadhii aragtaa waa ka masayri wey gabadhii aragtaba waa ka masayri wey jaariyatu abi zarcin abi zarci jaariyadiisii fama jaariyatu abi zarcin maxay tahay waa jaariyaddii guriga ka shaqaynaysa jaariyaddii guriga ka shaqaynaysay maxaad ka taqaanaanay tiri laa tabuhu ma faafiso xadiidanaa warkeenna tabhiitan faadin faafin ma faafinayso oo aniga iyo zawjkayga nagama dhex shaqayso oo warkeenna bannaanka ma geynayso walaa tunaqifu miiraa miiratanaa raashinkeennana ma wasaqaynayso tanqiitan wasaqayn ma wasaqaynayso raashinkeennana maya wasaqayn ma waa khiyaano wey walaa tunaqifu ma khayaanayso miiratanaa raashinkeennana ma khayaanayso tanqiisan khayaanid ma khayaanayso tuuga ma ahan wey gabadha guriga nooga shaqaynayso walaa tamla-u mana buuxiso beytanaa gurigeennana tacshiishan wasakh kama buuxiso gurigana nadiifay ka dhigay guri wasakhaysan kama dhigayso qaalat waxay tihi islaantii umu zarci kharaja abu zarcin ninkaygii abu zarci waa baxay oo safaru u baxay walxaaluu safar u baxay alawdaabu dhiilihii tumkhadu la lulayo annagoo maaragtaa subag iyo iska lulanayno dhuulaha saa u lulanayno ayuu safar naga aaday falaqiya wuxuu la kulmay imra'atan haweenayu safarkiisa kula kulmay haweentaasoo macahaa haweenta micigeeda waladaani laba carruura micigeeda ay yihiin lahaa haweenta labadaas weladoo lahaa islaanta u sugnaaday labadaas weladoo kal fahdayni laba herem cad la mida sida geesiyaalka ay u yihiin iyo siday maaragtaahay u wanaagsan yihiin siday u shaqo badan yihiin iyo herem cad la mida labadaas weladoo yalcabaani cayaaraya min taxti khasrihaa islaanta kelideeda kelidaa hoosteeda birummaanatayni laba rummaan naasa la eg markaa ku cayaarayo islaamadeed waa ilmo yaryaroo markaa naasaheedoo dhinaca u soo dhacay ayay sidaa ugu cayaarayaan islaantaasuu la kulmay fa dallaqanii waa i furay marka ninkii wa nakaxaha islaantaas uu arkoo safarka ku arkay ayuu guursaday fa nakaxtu bacdahu abu zarci gadaashiisa waxaan nikaaxsaday rajulan ninkaasoo sariyan ee sharaf leh ninkaasoo rakiba koray shariyan faras khayaarah oo doorah faras khayaarah oo doorah koray oo waakhada haddana ninkuu qaatay khadiyan waran qaatay warana qaato nin dagaalyahana ayaan guursaday leedahay wa araaxa calaya dushayda wuxuu ku soo caraabiyey ninkaa damban guursaday nacman nicmooley nicmooleydaasoo hariyan ee fara badan xoolo fara badan ayuu ii keenay markuu dagaalka uu ka yimid oo dagaalada markii xoolaha lagu soo dhici jiray xoolaha faraha badanuu noo keenay waa acdaaniin wuxuu i siiyey min kulli raa'ixatin nicmooley kastoo carraawda zawja noocuu iga siiyey geel ha noqoto loodii ha noqoto arigii ha noqoto wax walba waxbuu iga siiyey wa qaala markaasuu ninkan dambe wuxuu igu yidhi kulii xoolahan iska cun umma zarcin yaa umma zarcin umma zarciya xoolahan aan kuu keeno iska cun wa miirii ahlaki ahalkaagana quudi ahalkaagana waad u diri kartaa adiguna iska cun qaalad markaasi waxay tihi ummu zarci falow jamactu haddaan kulmiyoon aruuriyo kulla shayin shay kasta haddaan aruuriyo shaygaasoo acdaaniyihii ninka labaad u isiiyey maa balaqa ma gaarayo asqara aaniyati abi zarci abi zarci weelashiisii uu wax igu sii jiray weelka ugu yar xataa weelkaas ugu yar xataa ma gaarayo waxa uu faanayuu leeyahay miri ahlak ahalkaaga u dir iyo adigu dhereg uu leeyahay weelashii raayu abu zarcigii hore furay igu sii jiray ma gaarayo weelkiisa yar qaala saciid bnu salama qaalad caaishatu umuna caaisha markaa waxay tihi qaala rasuulu llahi rasuulka aleh sala allahu alay slam wuxuu yidhi kuntu laki caaishoy adiga waxaan kuu ahaaday ka abi zarcin siduu u ahaa liumi zarcin maxalushaahidka bukhaari intaasoo ka roda yacni haweenka sidaas in loogu naxariisto in maaragtay jirkooda laga fikiro labiskooda laga fikiro hadal qurxoonoo dabacsan lagula hadlo saasuu loola jeedaa maxalushaahidka bukhaari kuntu laki adiga caaisha waxaan ku ahaaday ka abi zarcin siduu u ahaa liumi zarcin qaala saciid ibnu salamata wuxuu yidhi almadani walam yudkar fi lbukhaariyi ilaa fi hada almawdic sheekhan bukhaari laguma sheegin ilaa halkan meel maahane qaala hishaam wuxuu yidhi walaa tucashishu baytanaa tacshiishan riwaayatu hishaam saasuu asagu u wariyey walaa tucashishu ma wasaqayso beytana gurigeenna tacshiishan wasaqayn qaala abu cabdillahi waa bukhaariye wa qaala bacdum culamada culamada qaar ruwaadda qaarkood waxay yidhaaheen faataqamaxu bilmiim ayay ku yidhaaheenoo miimay wariyeen wa haadaa lafdigan miimka ahaana asaxu kii nuunka ahaa faataqanaxu kana ka saxnimo badan allah subxaana wa tacaala